dahri sanadka miciisa idaa maa khata markuu sanadku tallaabsado wejri orod maca dahri sanadka miciisa kamaa yejri si u ordayo waa lagaga bahaya ma arkaysa xukmu lmaniyati fi lbariyati jaari maa haadihi dunya bidaari qaraarin ninkaa waan jeclaan jiray waxa weye ninkani waa nin saxaabiyood garanaysiin jaliil ah khuraasaan ninkii ka dagaalamayey weeyaan khuraasaan ninkii xaggii iyo khuraasaan berigii hore malaha wuxuu ahaan jiray dadkii aduu saxaabi maahayne wuxuu ahaa dadkii taabiciinta taabiciintaan filayaa inuu ahaa berigii hore noloshiisu ma fiicnaan jirin waa kii dee xaggaa iyo khuraasaan u kacay ee dagaalkii xaggaa lagu qaaday iyo bariga ayuu qeyb weyn ka qaatay ninkii yidhi buu ahaa markuu sii geeriyoonayey ma garanaya buu yihi cid ii oyda siwa sayfi warumxi rudayni iyo baakiyan seefta iyo waranka mooyaane wax alle waxii ooyoo kale waayo ehelkiisuu ka tegey waddankiisiibuu ka tegey muddo dheer buu jihaad fog u kacay kolkaasuu yidhi ma garanayabu cid adala cid ii ooyi doonta kolkaan geeriyoodo siwa sayfi warumxi rudayni iyo baakiyan seefta iyo waranku inay ii ooyaan mooyaane buu yidhi wax alle wax ii ooya ma garanayo xukmu lmaniyati fi lbariyati jaari maa haadihi dunya bidaari qaraarin xukmu lmaniya geerida xukumkeegu fi lbariyati makhluuqa jaarin waa ku dureeraya maa haadihi dunya adduunyadani ma aha bidaari qaraarin daar lagu waarayo ma aha laa tadcu ha u yeedhin in kunta haddaad tahay tunsifu kii un cadaalad samaynaya naa'iba naa'ib huwa fi lxaqiiqati xaqiiqa ahaan naaibu naa'imun wuu hurdaa laa naa'ibu naa'ibba maahe waa hadallo yar yaroo laisku bedelo weeyaan qaala lii kayfa anta qoltu caliilun saharun daa'imun waxisnun tawiilun maynaan horay soo marin isaga qaala lii wuxuu igu yidhi kayfa anta iska waran qultu waxaan ku idhi caliilun waan bukaa saharun waan soo jeedaa daa'imun daa'ima waxisnun warwer tawiilun dheer qaalat lii buliita famaa naraaka ka cahdina layta alcuhuuda tajadadat bacda albina qaalat waxay igu tidhi buliita waa lagu imtixaanay famaa naraaka kuma arkayno ka cahdina sidaanu kugu ogeyn oo kale layta alcuhuuda alla waktigii hore tajadadad may cusboonaato bacda albila imtixaanka kadib iyo baaliyowga kadib watara aljibaala buurihii baad arkaysaa taxsabuhaa waxaanad moodi jaamidatan inay degan tahay wainama almar'u ruuxu biasqarihi waa labada yaryar labada yaryar maad garanaysaa waa carabka iyo caqliga kullu mri'in ruux kastiba rahanun wuxuu rahanu yaalaa bimaa ladayhi waxa agtiisa laa tatlubanna ha dalbin xaajatan baahi biaalatin laka hub aad haysata ha ku dalbin qalamu baliidi ninka balaaqada le qalamkiisu bigayri xadin dheef la-aanunbuu maqzanu sheekeeyaaye qalankuba wuu sheekaynaya unbuu kuleeyahay isagaba maqzan marka sheekadii weeyaan yara albakiilu sabiila almaali waaxidatan ina alkariima yaraa fii maalihi subulan bakiilku waxbaa isku haystaa maalkiisa xaq qura in lagu leeyay waa basekaduun kariimkuna wuxuu isku haystaa wadooyin badan waajibyo badan inay maalkiisa ku jiraan yara albakiilu bakiilku wuxuu arkaa sabiila almaali maalka waddadiisa waaxidatan mid keliya sekadii waajibka haydun ina alkariima kariimkuna yaraa wuxuu arkaa fii maalihi maalkiisa subulan wadooyin badan xuquuq badan in lagu leeyahay buu arkaa nafsii lahu nafsi alfidaau linafsihi laakina bacda almaalikiina cafiifu nafsi aniga naftaydu lahu isaga nafsii naftaydu alfidaau furashay u tahay linafsihi naftiisa laakina bacda almaalikiin maalikiinta qayb ka tirsanay cafiifun waa cafiif oo naftooda ilaashanayaan buu ku leeyahay ma hada basharan in hada ila malikun kariim yudabiru alamra yufasilu laayaati lacalakum biliqaa'i rabbikum tuuqinuun wma yantiqu can اlhawى in huwa ilaa waxyun yuuxaa callamahu shadiid اlquwa macnaha waad iska garanaysaa lakin waxa lagaaga baahan yahay inaad fasligii iyo wasligii kusoo dhaqanto xaajiyo qaaluu salaama qaala salaamun waa su-aashiiya ma arkaysaa su-aal cad sow maaha qaaluu salaaman soo malaa'igtu salaaman maaha bal jooga ibraahim muxuu ku jawaabay qaala salaamun yahwa hanaa'a mubarizun mubarizun wamuqasirun xub hanaa'i طabiicaة اlinsaani waad aragta yahwa waxa jeclaysanaya ahanaa'a ammaanta mubarizun ninkii mubariska ahaayee sifooyinka waaweyn muujiyey iyo muqasirun ninkii taqsiirta sameeyey waxbaba qaban waayey nacaska iyo fariidkuba ammaanta way jecel yihiin sow run maaha xubu hanaa'i ammaantoo la jeclaadaa طabiicatu linsaan insaankaaba lagu dabeeceeyey wa min annaasi man yaquulu aamanna biاllahi wa biاlyawmi alaakhiri wama hum bimu'miniin yukhaadicuuna allah yukhaadicuunadaa wey waidaa tutla calayhim aayaatunaa wallaa mustakbiran kaan lam yasmcha kaana fii udunayhi waqran waxyago la iskugu cadfi waaye alaa man yashtarii sahara binawmin saciidu man yabiitu qariira caynin alaa man yashtarii yaa iibsanaya saharan soo jeed binawmin hurdo yaa ku iibsanaya war yaa soo jeed iibsanaya hurdada ka bedel qaadanaya yaa soo jeedka doonaya buu leeyahy hurdada ku iibsanaya wuxuu leeyahay yaa soo jeed iga iibsada isagaa soo jeedka haya waan seexan kari lahay buu leeyahay ayaa iga iibsada buu leeyahay soo jeedkan iyo hurdo la-aanta oo hurdo ana kaga doorsada saciidun wuu liibaanay man yabiitu ninka barya qariira caynin tiya ishiisu qabowsatay alla ilahay ninka hurdo isagoo ka dhergi doosaa waa nin liibaanay buu faabow birimaaxi mukasiraatin waubnaa bisuyuufi laqad anxayna faaabow way soo noqdeen birimaaxi warmihii bay la soo noqdeen mukasiraatin warmihii oo wada jajaban wa ubna waanu la soo noqonnay bisiyuufi saafihi qadanxanayna annagoo inaguna wada qalloocinay buu leeyahay saafihi baan qalloocinay iyaguna warmihii bay jajabiyeen fama alxadaahatu can xilmin bimaanicati qad yuujadu alxilmu fi shubaani washiyabi maynaan horay usoo marin fama alxadaahatu da'yaridu ma aha can xilmin dulqaadka bimaanicatin midiida ciyaalka dulqaad waa laga heli karaa buu leeyahy qad yuujadu alxilmu dulqaadka waa la heli karaa fi shubaani dhallinyarta iyo washi washiyabi ciroolajowgaba waa laga helaya yaquuluuna inii axmilu dayma cindahum acuudu birabbi an yudaama nadiiri yaquuluun waxayba igu yidhaahdeen inii anigu axmilu waxaan xambaaraa addayma dulmiga cindahum agtooda acuudu in ninka dulmiga inaan xambaaro ayay sheegaan acuudu birabbi rabbigay baan ka magan galay an yudaama in la dulmiyo nadiiriin nin ila mid ah ina aladiina kafaruu sawaaءun calayhim aandartahum am lam tundirhum laa yu'minuun fayaa mawtu zur ina alxayaata damiimatun wayaa nafsu jiddii ina dahraki haaziluun maynu soo marnay biidkana waa nacam waynu soo marnay fayaa mawtu zur ina alxayaata damiimatun wayaa nafsu jiddii ina dahraki haaziluun horaynu soo marnay fayaa mawt ya haazilun buu yidhi ma haazilun weeyaan haazilun weeyaan fayaa mawtu mawdow zur bal kaalayona soo buuqo ina alxayaata noloshu damiimatu wayba foolxun tahe bal geeriy geeridai noo kaalay buu yidhi noloshay wayba naga yaabisee wayaa nafsu nafay jiddi dadaal ina dahraki sanadkaagu haazilun waa ciyaarayaay sanadkaa ciyaarhi iyo nafay hala ciyaarin buu leeyahay yasuumuunakum suu'a alcadaabi yudabixuuna abnaa'akum watara aljibaala taxsabuha jaamida way noo soo laba celiyey maaha يدبر الأمر يفصل الآيات وينوسو لبعلي ما هيدنا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب وعطف عطف كيس مالكس في بيانك الباب التاسع في الإيجاز والإطناب والمساواة بابك تاسعة أما السقالات وحكو هذا يا إيجازك يا إطنابك يا مساواتك كلامك مركز علماء إيجيان وحيد هذين وإن لا يسكن نسبيه كلامك يا معنيه لفظك يا معناها لا يسكن نسبينيه lafdigiiyo macnaha marka la isku nisbeeyo waxa saddex xaaladood ayaa soo baxaya inay isla egaadaan musaawaad baa loo yaqaanaa macnihiiyo lafdigu iyo inuu lafdigu bato itnaab baa loo yaqaanaa iyo inuu macnuhu bato lafdiguna yaraado iijaaz baa loo yaqaanaa saddexdaa qaybood waa baabkii sagaalaad buu yidhi albaabu taasic buu yidhi waana baabka ugu dambeeya cilmulmacaanigii saddexdaa qaybood buu doonaya inuu maanta inoo sharxo kullu maashii kulligii yajuulu ku wareegaya fii sadri laabta oo min almacaanii macaaniya wayakhطuru ku soo dhacaya bibaalika qalbigaaga macnan macno oo minhaa iyada ka tirsan laa yacduu gudbi maayo atacbiiru canhu cibaaraynta wax laga cibaaraynaya dariiqan dariiq gudbi maayo oo min duruqin wada'a halaain oo saddexa saddex wadoo waxaan ahayn ku soo bixi kari maayo buu ku yidhi awalan ka koobaad idaa jaa'a markuu yimaado atacbiiru tacbiirku markuu yimaado calaa qadri almacnaa macnaha qadarkiisa uun markay isla egaadaan weeyaane بحيث سيئو يكون اللفظ لفظك أنقض مساويا مد مساوية لأصل ذلك المعنى معناها أصل كيس مساوي لا ولصما فهذا هو المساواة كمساواة بلو يقانا وهو الدستور يساقنا قانون كا الذي كاسو يقاس عليه لقياس الدستور كالقو رقم يانوا يساقبو كليه سببته الدستور قد قيميات قرانيسا إطناب كل لفظك بتويا إيجاز كان معناها بتويا مساواة لكن إيه وإيقو إسكو إسلاقاذا ويا haddaba musaawaadka isla egaanshaha aynu ku tilmaamayno aynu leenahay waa iyagoo isla egaada kaba wax kala badashada ama lafdigu badanayo ama macnuhu badanayo waxaad garan kartaa ayoo keliya isla egaanshaha hore horta kolkaad fahantid markaad isla egaanshaha fahantid macnihii lafdiga isla egaanaya ayaad odhanaysaa ama iminka lafdigaa badan ama macnaha badan kolkaa kala qiyaasanaya waa isla egaanshaha awalan dhowida iyo fogida goorma la garan karaa waxani wuu dhow yahay iyo wuu fog yahay goormaad fahmi kartaa horta tawasudka dhexda kolkaad fahantid waxa dhexda la yidhaha kolkaad fahantid ayaad dhexda meesha loo yaqaan markaad garatid ayaad dhexdaa waxa ka soo sokeeyana uu dhow yahay odhanaysaa waxa dhexdaa ka shisheeyana wuu fog yahay baad odhan haddaba goormaad odhan lafdigaa badan ama macnaha badan goormaad odhan iijaas baa meesha yaalla ama idnaab baa meesha yaalla waa markaad horta musaawaadka fahantid isla egaanshaha markaad fahantid markaa weeyaan saasuu distoor uga dhigay saaniyan ka labaad idaa zaada markuu ziyaado atacbiiru tacbiirku kolkuu ziyaado calaa qadri almacnaa macnaha qadarkiisa dee laga cibaaraynayo fadalika kaasi huwa aliijaaz iijaazka ayaa loo yaqaanaa lihaada sidaa darteed yakhtaaru wuxuu dooranayaa albaliigu ninka balaaqada lihi litacbiiri wuxuu dooranayaa tacbiirka camaa kii uu ka cibaaraynayo fii nafsihi nafta kaga jiray dariiqan dariiq buu dooran oo min haadihi duruqi duruqdan ka tirsan athalaati ee saddexda ah فهو تارة هذا مر يوجز وقابنا يايو إيجاز بكو كيني وتارة مرنا يسهب هذا الكور ديرين يايو إضناب بكو كيني وتارة مرنا يأتي وحلا إيمانيا بالعبارة عبارة ذي وبين بين الحدحات وذلك كاسي على حسب ما كل بواكي حساب تيسة يقتضيه أوكين سنيي حال المخاطب مخاطب كحال كيسو أو يدعو إليه أويريي مواطن الخطاب خطاب كمواطن تسنية ميليه سنة جوغا كل بوحي كاعد سنة يوميا كل نكن الله الله يساوحه كادونيا hadal aad u tiro badan buu kaa doonaya idnaab baad kula hadlaysaa marna hadal kooban buu kaa doonayayo waktiba iskuma haysiin hadal koobanoo haddana macnihii aad iska doonayseen ururinaya iijaas baad kolkaana kula hadlaysaa marna hadal isla eg ayuu kaaga baahan yahay musaawaad baad kula hadlaysaa kolba markaad macnahan sheegaysid dee ninkan xaalkiisa aad eegaysaa wa fii hada albaabi baabkan waxaa ku jira halaathatu mabaaxisa saddex mabxas ayaa baabkan ku jira inuu ku arkaynaa buu ku yidhi sheekhu المبحث الأول مبحث ككوبات في الإيجاز وأقسامه إيجاز كي أقسامتي ساينو كهضينا ومعناها أوبتا إيا لفظ يراضا خير الكلام ما قل ودل الإيجاز إيجازك هو إيجازك جمع المعاني معاني ذا الأرورية ويان المتكاثرة إياتك أبضا تحت اللفظ لفظ هوستي لقصة أرورية لفظ القليل ير الوافي هذا ما استريا بالغرض أجيدده lafdiga yar ee macno badan xambaarsan weeyaan laakiin lafdigan yari macnaha badan si sidii loo baahnaa ha u dhammaystiro ka warran haddii lafdigan yari macnaha u dhammaystiri waayo iijaas ma noqonayo isagaa kuu sheegi doona maca alibaana buu ku qaydi kiyoo caddaynaya welibana iyo walifsaax kiyoo ka fasaaxoonaya oo fasaaxa leh lafdigan koobani macnahan badan si fiican ha u cadcaddeeyo ha u cadcaddeeyo yacni wuxuu ujeedaa ana aliijaasa iijaasku huwa iijaasku ta'diyatu lmacnaa macnaha gudashadiisa weeyaan biaqalla wax ka yar lagu guto min mutacaaraf ilawsaad dadka dhexdhexaadkii waxay isla yaqaaneen dadka dhexdhexaadkii waxay isla yaqaaneen waxaa wax ka yar waa in lagu guto maca wafaa'iha iyadoo oofinaysa bilqaradi ujeeddadii ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa weeyaan khud waxaad qaadataa maxamedow alcafwa cafis qaado cafiga qaado mihebel cafi baa la yidhi mise cafi qaadaa la yidhi cafis qaadaa la yidhi kolkaa hadalkani wuuna kooban yahay cid kastana wuu u yaallaa sidaad arkaysid cid kaste oo kugu qaldantay sidaad u cafin lahayd weeyaan khud ilcafwa waamur bilcurfi wanaaggana dadka far wanaaggaasi ma salaada amar baa la yidhi mise sekada bixiyaa la yidhi mise soonka amr baa la yidhi waa koobi mayno hadalkan koobani macnuhu xambaarsan yahay wa acrid can iljaahiliin wax magaratadana iska dhaafo iskaga jeedso wax magaratadan la tilmaamaya can iljaahiliin la yidhi waayo ma dumarkiiba ma ciyaalkiiba ma kuwii waalaaba ma kuwii kale sidooda jaahiliinta u ahaaba wixii oo dhan buu kuu xambaarsan yahay wa acrid can iljaahiliin فهذه الآية آياتني القصيرة إيكوبني جمعت وحي أرورسي مكارم الأخلاق أخلاق ذي وناكسنيد بأرورسي بأسرها سيدي أرنيد وكقوله تعالى إلهي قول كيسو كلب ويان ألا براروغ إيه له إلهي أنبوه هذا الخلق أبورك إيو والأمر أمرك با إلهي كالذي محوليه خلقك أرناني أبورك بإلهي أنباله آيات يرى له الخلق آيات له الخلق والأمر إلهي وليه سبحانه وتعالى والفاد آذو كوبا لكن ما حيك هذا ليسا إلهي معرك وليه هالي مثل دولك yaa mise dadku leeyaha la yidhi mise dabaylaha mise maxaa la yidhi wax laga tegeyba ma jiraa hayadina way kooban tahay waxalle wax laga tegeyba ma jiro alaa lahu lkhalqu waxa aad arkay sidoo makhluuq oo dhan ba ilahay baa milkisan baa lagu yidhi haddana waxa laga dambaysiin walamru yaa ku tasarufo makhluuqa intaa la eg walamru amarku waa tasarufkii ilahay baa ku tasarufaya subxaanahu watacaala waka qowlihi calayhi salaam nebiga qowlkiisa oo kaleba weeyaan nebigu wuxuu yidhi inama alacmaal acmaashu biniyaat niyooyinkun bay ku sugnaataa inama alacmaalu biniyaat camalkani ma salaadii baa mise waa zakadii mise waxa weeye inkastay zakada culimada barhkood laba qawl bay ku leeyihiin ma salaadiiba ma weysaysigiiba ma soonkiiba muxuu noqonaya culimadu waxay dhahdeen kolkay xadiidkaa u dhabo galeen siddeetan baab oo abwaabta cibaadada ah ayaa intaa yar soo hoos gelaysa waa hamaaniina baaban waa siddeetan baab oo dhammaystiran ayaa inama alacmaalu biniyaad soo hoosgelayso haddaad ka tegtid wax alla wax laga aqbalaya ayna jirin bal salaaddii niyo la-aan gal ama soonkii niyo la-aan gal ama weysaysigii niyo la-aan gal ama maydhigii niyo la-aan gal waxaas muu kaa asaxaya wax alla wax kaa asaxaya ma jiro kolka inama alacmaalu biniyaat nebiguna uu jamciyey calayhi salaatu wasalaam jamca muqaabala loo yaqaana acmaashii baa la jamciyey niyooyinkiina waa loo jamciyey inama alacmaalu biniyati ma aha inama alacmaalu biniyaat camal kastaaba niyo u gaara ayuu leeyahay camal kastaaba salaada niyadeedi iyo soonka niyadiisu de isku mid maaha iyo weysaysiga niyadiisa iyo maydhiga niyadiisu midna midka kale lamid maaha kolkaa inama alacmaalu biniyaat camal kastaaba niyo ayuu leeyahay laakiin camalkani waa waxaan tarkiga ahayn bay culimadu yidhahdeen o waad og tahay waxaan tarkiga ahayn tarkigu isagu niyo uma baahna tarkigu waa nijaasada la maydhayo kale tarkiyaadkaa laga dhigaa nijaasooyinka haddaad suuliga gasho ood markaad istinjaysanaysay niyoon weydid inaad nijaasada iska maydhaysid mawaad nijaasaysantaa lagu odhanaya ama ma istinjo qabtid baa lagu odhan waa maya waayo tarkigo dhan isagu ma kuma jiro baabkan inama alacmaalu biniyaadka wixii tarkihi kuma jirayo markaad daynka bixinaysid dayn buu nini kugu leeyahay markaad lacagta udhiibaysid haddaad niyoon weydid inuu lacagtiisii hore yahay daynkii kaama bixin maa lagu odhan laguma odhanayo laakiin hadda culimadu waxay yidhahdeen sawaabkii ma helaysid daynkoo kaliyo baababkaasi waa gaar iska dhaaf xataa qur'aanka laftarkiisa markaad qiradiisa la imanaysid haddaad dee niyadii la iman weydid sawaabka ma helisid bay leeyihiin kolka waa inaad markaad quraan qur'aanka aqriyaysid ee aad niyadii la timaadid inaad ilaahay u cibaadaysanaysid oo ilaahay dartii qur'aankan ula imanaysid inama alacmaalu binniyaat fain lam tafi haddayna oofinin alcibaaratu cibaaradu bilgaradi hadafka haddayna oofinin sumiya waxaa lagu magacaabaa ikhlaalan baa lagu magacaabaa iyo waxadfan xadaf radi'an foolxun haddii hadalkan koobani macnahaa badan oo si waafiya u dhammaystiri waayo ibaaniya ifsaax haddii ku samayn waayo kaasi waa ikhlaalba fasaaxaba male balaaqaba maaha kaasi waayo hadalkaagiio waxaad uga jeeday wada camimi waaye ka warran ceeb buu noqonaya waa ikhlaal iyo xadfan radi ka qowli lyashkuri nin yashkuri la yidhaha hadalkiisoo kaleba weeyaan wuxuu yidhi waalcayshu khayrun fii dilaali nuuki miman caasha kadan waalcayshu noloshu buu yidhi khayrun way khayr badan tahay fii dilaali nuuk nacasnimada hadhkeega kolkaad ku nooshahay noloshuba waxay macaan tahay markaad nacaska tahay buu leeyahay mar alla markaad nacaska tahay markaan bay noloshuba dhan leedahay buu yidhi yay ka fiican tahay buu yidhi noloshaasi nimankii noloshiisa ayay ka khayr badan tahay caasha noolaada kadan dhib ninka dhibaatada ku nool iyo ninka nacaska ee iska barwaaqaysan ya kaa nacaska iska barwaaqaysan baa la qaatay buu yidhi kolkaa noloshu markaa way kuu dhadhamaysaa buu leeyahay haddaad geesi tahay werwer kalaa ku haysta oo waxaan kuwa muuqdo waxaan ahayn ayaa kuu muuqanaya kolkaa werwer baa laga yaaba inuu ku haysto adiga waad aragtaa taasuu ku leeyahay waalcayshu khayrun fii dilaali nuuki haddaba hadalkani ma oofinin hadalkaa kooban ma arkaysaa macnihii ma oofinin oo waxay ka dhigan tahay alcayshu nolosha annaacimu ma nin nacasa oo nool iyo nin geesiyoo nool oo laakiin nolol adag labadaba ku wada nool ma nacaska geetiisaa fiican buu leeyahay may ma fiicno taasi wuxuu leeyahay nin nacas ah oo nolol fiican ku nool ayaa ka khayr badan nin geesiya oo nolol xun ku nool saasuu doonaya inuu yidhaahdo haddaba nolol uun buu yidhi nacaska noloshiisii ma dhib buu ku qaydayba ma raaxu ku qaydayba waalcayshu naacimu nolosha aadka u nimcada badan naacimkii baa ka maqanay ma arkaysaa xadaf iyo ikhlaal muuna ku jirin walcayshu nololunbu inagayna yidhi waalcayshu naacimu nolosha nimcada lihi khayrun wuxuu ka khayr badan yahay fii dilaali nuukna lagu noolaado hadda nacasnimada hadhkeega miman kii noloshiisuu ka khayr badan yahay caasha noolaada ka dandheb ta dambe waa saxe tan hore dee naacimkii baa ka maqan macnahaasi kolkaa ma dhammaystirno muraaduhu ninkani wuxuu ujeedaa ana alcaysha cayshka annaacima ee aadka u jilicdasan alragada ee waasaca ah oo fii xaali alxumqi nacasnimada wakhtigeega ah iyo waljahli waxmagaratada ayaa khayrun dhaamaa min alcayshi nolosha ashaaqi ee adag oo fii xaali alcaqli wakhtiga caqliga ah ninka caaqilka ee nolosha xun ku nool ninka geesiga ninka nacaska ah ee nolosha liito ku nool ayaa dhaama buu leeyahay macnaha miyuu saas kolkaa biidku saa miyuu ka dhigan yahayba nacaska nolosha fiican ku nool ayaa dhaama fariidka nolosha xun ku nool saasuu doonayay inuu yidhaah baydku ma saasuu udhigan yahay uma dhigno kolkaa iijaaska noocaas oo kalea ikhlaal baa la yidhahyo balaaqaba ma leh waa ceeb weeyaan laakina cibaaratahu cibaaradiisu laa tufiidu ma faa'iidaynayso daalika arrinkaan sheegayno fa yudrabu bihi waxaa lagu dhufanayaa beydkan carda curda alxaa'id gidaarka dayrkiisa ku dhufa buu ku yidhi iska tuur buu ku leeyahay beydkan oo kale curda alxaa'idkaa lagu dhufanaya gidaarkaad ka soo jaraysaa iskaga tag fa yudrabu bihi waxaad ku dhufanaysaa curda alxaa'idi xaa'idkii gidaarka ahaa berberkiisa ayaad ku dhufanaysaa iyo waad iska tuuraysaa wayanqasimu liijaasu iijaasku wuxuu u qaybsamaa ilaa qismayni laba qaybood iijaasu qisar mid iijaasu qisar baa la yidhaha iyo wa iijaasu xadaf midna iijaasu xadaf baa la yidhaha iijaasulqisar iyo iijaasulxadaf iijaasulqisarka maad garanaysaa baab qasri la yidhaha soo maynaan soo baranin waa baabkii baa dham gebigiisoo dee iijaaskana markaad tidhahdo inama almu'minuuna ikhwa maxaa hadalkaa macnihiisu waa maxay mu'miniintunbaa walaalaa mu'miniinta waxaan ahayna walaala ma aha kolkaa mu'miniinta waxaan ahayn walaala ma ahadu may qoran tahay ma qorno lakin macnaheegii sooma haysano macnaheegii waan haysanaa iijaasulqasrigii weeyaan qisarku kuleeyahay weeyaan iijaasulxadafkana waad arki doontaa fa iijaasulqisari iijaasulqisarku yaquunu wuxuu noqonayaa bitadmiin alcibaaraati cibaarooyinka oo la dhex geliyo alqasiirati ee koob kooban macaan iyo macaani baa la dhex gelinaya kasiiratan badan min gayri xadfinkiyon waxba laga xadfin ka qowlihi tacaala waa ilaahay qowlkiisa oo kale walakum fi lqisaasi xayaatun aayaddani way way kasii macaantaas odhanaysaa wax badan qur'aanka markaad aayaddaa u dhabageshid waad la yaabaysaa walakum fi lqisaasi xayaatun walakum laamku muxuu tahay intifaac buu keenaa soo maahayn walakum waxaa idiin ahaaday fi lqisaasina idinku ahaaday xayaatun nakiradu maxay faa'iidaynaysid litacdiim soo maahayn xayaatun nolol weyn oo inaan iminka sheegiba karaynin ayaa idinku jirta baa la leeyahay walakum fi lqisaasi xayaatun fi lqisaasi taqdiimu lmacmuuli yufiidu lxasra saw maahayn walakum waxaa idin ahaaday fi lqisaasi qisaasta uun waxaa idinku ahaaday xayaatu nolol weyn waxaa jira nolol adduunku uuna helayn qisaasta mooyaane wax kale uuna ku helaynin ya haddii qisaasta laga tago nolol malihidin bay leedahay nolol weyn ma helaysiin weeyaan oo qiimale oo muctabara dhiiggii dadka ayaa bilaash noqonaya kolkaa nololiba ma jirayso haddii qisaasta la oogana nolol weyn inaan malaynaynin baa la helaya kolka waxaa jira aayaddaa macnaheegu muxuu ka dhigan yahay ma garanaysa intaa yaree kooban waxay ka dhigan tahay qaatilku markuu yaqiiniyo hadduu cid dilo in la dilayo wuxuu ka hadhayaa cidduu dilayey waxa badbaadaya kuu dilayey iyo isagii la dili lahaa ee loo qisaasi lahaaba hadalkii intaa la egaa balka warran adduunkay kolkaasaa ku wada noolaanayo ku wada badbaadaya hadalkii intaa la egaa ayuu ilahay kusoo ururiyey subxaanahu wa tacaala walakum fi lqisaasi xayaatun walakum fi lqisaasi xayaatun culimadii balaaqada loo ogaa ee loo yaqaanay waxay yidhahdeen bal qur'aanka aayadda uga kooban iyo kalaamkeenna aynu isbarbar dhigno intay balaaqadoodu isdheer tahay waxay inta isku wada tegeen bay yidhahdeen bal kala- kalaam yaroo kooban koobanoo balaaqo badan aynu ururino ururino ururino intay isku wada kaalmeeyeen ayay kalaam yar kelmad yar bay soo qiyaaseen kolkaas ay kelm- kalaam kelmaddaasa ugu balaaqo badan bay yidhahdeen kolkaas yidhahdeen bal haddaba ilaahay kalaamkiisana aayadda ugu kooban intaynu barbar dhigno aynu eegno ilaahay kalaamkiisu intuu kalaamkan makhluuqa kasii balaaqo badan yahay waayahay bay yidhahdeenoo kalaam yar bay soo qaadeen aayaddan bay agdhigeen waxay yidhaahdeen intaanu annagu garannay bay yidhahdeen intuu ilaahay garanaya ilaahay inbaa ogtee intaynaan inagu garanayn uu ilaahay garanayo isagunbaa og laakiin intii makhluuqan iyo balaaqadan dadku baranayaa ay gaadhaysay sideed iyo toban dhinac ayay aayaddaasi kasii balaaqo badnaatay matniga talkhiiskaad ugu- ayaan kelmaddan ugu tegi doonaa sideed iyo toban dhinac ayay aayaddani ka balaaqo badnaatay haddi waa intaynu inagu garanayno intuu ilaahay garanaya ka warran balaaqada waxaa jira heer inaga wax yar alb- daaqadaa laynooga furaya daaqadaa inooga furan inaga wax alla waxaynu ka garanayno kalaamkan ilahay balaaqadiisu de way iska kooban tahay runteed walakum waxaa idiin ahaaday fi lqisaasi qisaasta un waxaa idinku ahaaday xayaatu nolol weyn baa idiin ahaatay faina macnaahu macnihiisu kaiirun waa badan yahay walafduhu lafdigiisuna yasiirun waa kooban yahay id ilmuraadu waxaa looga jeedaa ana alinsaana insaanku idaa calima markuu yaqiiniyo annahu isagu mataa qatala markuu wax la di- markuu wax dilo qutila in la dilayo imtanaca wuxuu iska daynaya can alqatli dilka wa fii dalika kaa waxaa ku sugan xayaatuhu isaga noloshiisii iyo wa xayaatu hayrihi cidduu dili lahaa noloshiisa lianna alqatla qatliga ayaa anfaa eryid badan lilqatli dilka e dilka unbaa dilka diida buu ku leeyahay dilka unbaa dilka lagu daweyn karaa xanuun kastiiba soo dawo male dilka dawadiis waa diluun markii ninkii wax dilay isna la dilo bes wabidaalika taa ayay taduulu ku dheeraanaysaa alacmaaru cumrigu oo watakfiru waxa badanaysa adurriya baa badanaysa ciyaalka wa yuqbalu waa la aqbalaya kullu waaxidin waaxid kaste calaa maa yacuudu calayhi wixii uu ula soo noqonayo binafci nafci ahaa wayatimu nidaam nidaamkiibaa saa ku dhammaystirmaya wayaksuru alcumraan dhismihiibaa saa ku siyaadaya dee adduunka o dhan baa dee kaamiloobaya oo nolol helaya buu ku leeyahay haddii dilka wax dilaba la waayo wa hada alqismu qaybkani madmaxu nadari lbuqa- bulaqaa bulaqada daymadoodu meeshay ku taagan tahay weeyaan waa madmax meeshay wakti kasta saa usii eegayaan bulaqadu qaybta waa iijaasulqasriga ee ma garanaysaa iijaasulqisarku waa madmaxu nadari lbulaqaa bulaqada ragga loo yaqaana meeshay saa uunu eegaan ay rejeeyaan ee ay damcaan mar kaste inay bal wax ka mida la yimaadiin wa bihi isaga ayay tatafaawatu ku kala tagaan aqdaaruhum bulaqada qadarkoogu bulaqadu way kala balaaqo badan yihiin baa la yidhahdaye kanun bay ku kala tagaan bihidan maad arkaysa wa taqdiimu almacmuul yufiidu alxasra wa bihi isagoo keliya ayay tatafaawat ku kala tegayaan aqdaaruhum qadarkoogu xataa ana bacdahum barhkood su'ila waxa la weydiiyey can ilbalaaqa rag bulaqada ka tirsan baa la yidhi hor bal balaaqada noo tacriifiya faqaala wuxu yihi hiya iijaasu lqisar balaaqada lagu sheegayaaba waa iijaasu lqisar soo shalay maynaan soo arkaynin baab kale iyagoo tilmaamaya raggaa kala duwan ninba aragti buu leeyahay ninba ilaahay baab buu u furaa nin kastaaba baabkii loo furay unba odhanayaa balaaqaduba waa baabkaa un balaaqaduba waa baabkaa unba odhanaya hiya iijaasu lqisar akham ibnu sayf ma garanaysiin ninkan waxaan umalaynaya nin kaste oo fanniga adabka aqoon u lihi wuu garanaya akham ibnu sayf waa nin haniyun can tacriifa khatiib lcarab buu ahaa khatiib lcarab carab oo dhan khatiibkoogu ninka hadda waad la yaabaysaa bal khudbooyinkiisa waad garanaysiin kolku dadka la hadlayo suuq ulcukaado kala hadlayo oo khudbooyinka jeedinayo waa qabla bicati nabiy calayhi salaatu wasalaam yaab dhegahaad qabsanaysaa ninkaasi qaabku u hadlayo iyo wuxuu ka hadlayo iyo geerida iyo mee aabayuugeenta kolku hayay ma garanaysiin mee aabayuugeen way geeriyoodeen may soo noqdaan mar khayr bay halkaa ku heleen maxaa dhacay dadku xagguu tegaya wuu socdaa uune ninkani waa jaahili nin balaaqale buu ahaa haddana dadkuu ta'siirin jiray wa qaala akham ibnu sayf wuxuu yidhi khatiibu alcarabi carab khatiibkooga ahaa albalaaqatu balaaqadu aliijaas balaaqaduba waa iijaas buu isaguna yidhi nin balaaqale buu ahaa wa iijaasu alxadaf kaas iijaasulqisar buu ahaaye ka labaadna iijaasulxadaf baa la yidhaha يكون وحو نقنيا إيجاز الحذفك بحذف شيء شيء لحذفه من العبارة عبارة لغا حذفه ولا يخل أن دمين بالفهم فهنك مع قرينة قرينة معيد أو تعين عينيسا المحذوف كالحذفيه وحو كليه إيجاز الحذف بايس نميشي يالا إيجاز الحذفك هذا اسكو ضبع هذا ما هي السنة إلا الصعودة طبعا هو ينوكل الدوين سبه ريوه قيدين إيجاز إيجاز الحذف فيه يكون بحذف شيء من العبارة عبارة أيها وحلقة حذفية لا يخل بالفهم فهم كان مرد بيو مرد بيو مع قرينة تعين المحذوف قرينك حذفن كوت المامس أنا ماشي تعالى وذلك المحذوف كالحذفية إما أن يكون إنو هذا حرفا وحنقنا يا كالحذفية إلى سديد دا تلابو صوة ماركيسا إلى وحنقنا يا لبية طبن تلابا أيوك كوبنانا يا لبية طبن شيبة لحذفة ككوباد وحرف قرى لحذفية وكقوله تعالى إلهي قول كيسا ولم أكو بغيا ولم أكو بغيا مركينو أرقنو akudaasi waa maxay waa hamsiya ka absoo ma ahayn mayna akun ahayn muna nuun meesha jiri jirin nuunkii baa la xadfay kelmaddan aku ihi macnaha waxay lahaan jiri waa kaanadii dee nuunka wadatay akun kolkaa kaanadii nuunka wadatay weeyaan waxay kelmaddani macnaha faa'iideyn jirtay macnahan iminka ay faa'iideynayso markay nuunka wadato nuunkii baa la iska xadfay soo wax kama maqno macnaheegii horey haddana faa'iideynaysa waa xaraf qura waxa xadfani walam aku bagiyan asluhu wuxuu ahaa walam akun buu ahaa qur'aankana ilaa koob iyo toban meelood baan filayaa inuu ka dhex dhacay أو اسما مضافا أما اسم مضافا الحذفية معنيه سينو جوغيا نحو وجاهد ورجهاد في الله إلهي كجهاد حق جهاده جهاد كيس عرفتها في الله إذا نوام حي وفي سبيل الله سبيل أو مضافة ما شكا مقن آيات كلا عديدي وخرينا قيستا وجاهدوا جهاد في الله أي في سبيل الله إلهي سبيل كيس كجهاد حق جهادي أي في سبيل الله أو اسم مضافا إليه أما اسم قال حذف يا مضاف إليه نحو ووعدنا وحن لبلنا موسى موسى وحن لبلنا ثلاثين صدن بان لبلنا ليلة هبين واتممناها وحن قدرنا بعشرة طبعا بان قدرنا وبعشر ليالي ما أركسا بعشر ليالي بعشر بعشرة إلهي ذن شيء بعشر تن إلهي شيء طبعا طبعا قدر بالي طبعا قاسم طبعا أريا تميز كمال حد في كرابة هذا تلاقون اشتريته أربعا أفر بن سويب سيد أفر تاما لقرنا يا وحيهين الله وحيهين لما قرنا يو kolka cadadka oo dhan wax timiis la yidhaahdaa ka dambeeya haddaad akhadto arbaciin tiraa cid garanaysaa ma jirto dee arbaciinka raaci wixii ka dambeeyey arbaciin kitaab arbaciin maxaad odhanaysaa wax kolba wixii ka dambeeyey haddaba markaa ilaahay leeyahay waa atmamnaha waanu dhammaystirnay bicashrin ay bicashri layaalin waa habeenne weeyaan toban habeen baa ku dar layidhi layaalkii mudaafun ilayhiga ahaa baa la iska jaray macnihiisii baana meesha yaallaa qariinada ku tusinaysaa waa maxay in layaal meesha uu ka maqan yahay oo ghanam una ahayn ama baqar una ahayn waxa meesha ku dar laleeyahay tobankaasi وآيضا هوري ثلاثين ليلة تنتهي وي ليلة ذا هلك هوركو شيغان حذفت من الثانية لدلالة ال- لدلالة ما قبله أو اسما موصوفا أما اسم موصوفا لحدثه إلا من تاب كتوبك ينمو يعني أو آمن الرمية أو عمل السمية صالحا صالح وعمل صالحا بقى ليلمحا عمل أي صالحا وكلا لحية وعمل عملا صالحا آيات كلا عدية كان وضع النساء وعمل عملا صالحا عملا بقى مشهور أي عملا صالحا أو اسما صفة أما اسم صفاء بالحذفية اسم صفاء نحو فزادتهم وحي أزيادينيسا خدشا قرن مضافا لإض... خدشيغا أو مضافا لإضافينيو إلى خدشين قرن كوغي لو إضافينيو قرن قرن لو غينيو سوماها ما أغينتي أغينتي بمقان مضافا تي أغينتي بمقان خدشيغي واصفة صفة ماشا كمقان أي مضافا إلى خدشين waxa laga yaabaa sifadii mawsuuf kama in la wada xadfaana waa iska dhici kartaa laa yamuutu walaa yaxya soo mahayn aayadda qur-aankii laa yamuutu walaa yaxya nolol iyo geeri waxaan midna ahayn maynu naqaanaa may waxaan midna ahayn ma jiro ama ruuxu waa dhimanayahun ama waa nool yihuun ayaddu maxay tilmaamaysaa laa yamuutu ma dhimanayo waa saxo is- maba dhimanayo dee ahlunaarku walaa yaxyaa ma noolaanayo xayaatan tayiba xayaatada loo diilaya waa xayaatadii naafica ahayd weeyaan xayaatadii naarta unbuu nool yahay kolka xayaata waa macnihiina waad fahmaysaa laba sifiya mawsuuf wada socdaana way kaa maqan yihiin waa balaaqada qur'aanka ayay kamid tahay waad aragtaa aw shardan baa la xadfayaa shardi baaba maqnaanaya oo jawaabkiin baa la sheegaya naxu fatabicuuni isoo raaca yuxbibkum allahu ilahay baaba idin jeclaane fatabicuuni isoo raaca sow maaha dee fain itabactumuuni haddaad isoo raacdiin yuxbibkum allah ilahay baa idin jeclaan eeg fatabicuunii isoo raaca ilahay baa idin jeclaanta maxaa ka horeeyoba maqan haddaad isoo raacdiin ilahay baa idin jeclaan soosaa ma aha ma markuu nebigu yidhi ila isoo raaca uun cid kastuu nebigu isoo raaca ku yidhahba ma ilahay baa jeclaada rijaal kolku kulaha isoo raaca ilahay muu jeclaaday ya ama abilahab oo kale isoo raacdu ilaahay jacaylkiisa ma keento laakiin ilaahay jacaylkiisa waxa keena shardi meesha ka maqan oo ah haddaad raacdid nebiga ilahay baa ku jeclaanaya ittabic fatabicuunii isoo raaca in itabactumuunii haddaad isoo raacdiin yuxbibkum allah fain itabactumuunii haddaad isoo raacdiin yuxbibkum allahu ilahay baa idin jeclaan shardigii baa maqan aw jawaaba shardin waxa laga yaabaa jawaabu shardiga in la xadfo waa tan hore cagsigeega walow taraa haddaad maxamedow arki lahayd id waqifuu ahlu naarka marka la joojiyo calaa naari naarta dusheeda maxamedow haddaad ahlu naarka kolkay naarta saa u dul taagan yihiin aad arki lahayd hee wixii la wixii baa maqaanaysa maarkiis waa jawaabkii la ra'ayta amran fadiican amar adan eegi karaynin ama aad u fool xun ayada meeshaa ku arki lahayd la ra'ayta amran fadiican kii xumaabaa carabka laga ilaaliyo amarkii aadka u liitay baa la yidhi aanu kaa dayno maxamedow kan yaanan kuma maqashiinina iska daa walow ra'ayta walow ra- walow taraa id waqifuu cala annaar anu kaa aamusna waxaa dambe waba laga aamusayba macnihii waa la garanayaa ka laga aamusay balaayada waa laga aamusay sooma taqaanin soo nebigu ma odhan aljannatu muxuu idhi shiraaga ta waxay idin jirtaa maxay shiraaga taxa kabaha soomayn hoostiisa wannaaru miyaa la yidhi iyadana taxta shiraakin caleyhi maa la yidhi maan laga aamusin waa laga aamusay waayo balaaqadaas tilmaamaysa iyada laftirkeega in naarta wal mithlu wannaaru mithlu dalika la yidhaahdo xadiidkii nebiga ibnu cumarkay bukhaarigu kitaabkiisa ku bilaabanayaa daliilu ah inama alacmaalu binniyaat diyaan haynii weeyaan faman kaanat hijratuhu ila allahi warasuulihi fahijratuhu ila allahi warasuuliisa uta hore khayrkaa lama odhan ta dambe ka warran ila inaga inaga aamusa wey inaga qariya weeyaan ilaa maa haajara ilayhi inaga qariya waa la iska qarinaya kolkaa kaa hijradiisi iyo waxa camalkiisu wuxuu noqonayo ismiga mawsuul soo mahay waxa la nacaya in la magacaabo soo maynaan kusoo baranin ya ismiga mawsuul wixii la nac waaya wax la nacayo weeyaan sare ilaa ma inaga daayo inaga qariya weeyaan walow taraa haddaad arki lahayd id waqifuu marka la joojiyo calaa naari naarta dusheeda lara'ayta waxaad arki lahayd amran amar baad arki lahayd fadiican aad u foolxun aw musnadan baa la xadfayaa naxwa lain sa'altahum haddeed su-aasho mankeebaa khalaqa samaawaati samaawooyinka samaawaadka abuuray iyo walarda ardadaba layaquulunna waxay odhanayaan khalaqahunna waxaa abuuray allaahu ilaahay khalaqahunna maynan soo baranin horey u soo xadfinayd qaybkii musnadka la xadfayay maynan kusoo baranin dee qaraa-in loo xadfayey baa jirtay waa khalaqahunna ay khalaqahunna allah aw musnadan ilayhi baa la xadfayaa kamaa fii qowli xaatim xaatim adaa'i ninkii aynu garanayno deeqsiga ahaa qowlkiisii weeyaan muxuu yidhi xaatimu daa'i amaawiyu maa yugnii faraa'uu cani ilfataa idaa xashrajat nafsu nimadaya waxay tahay waad og tahay buu sheekada wax uga bilaabayey waad og tahay ninka xaatim la yidhahda hadduu isleeyahay xoolo dhaqo inay xoolihiisu adduunkaa meel ay kala maraan in inuuna heleen laakiin wuxuu ka doortay buu leeyahay deeqsinimada deeqsinimada ayaan ka doortay buu leeyahay faqid man casaytu alcaadilaati wasullidat calaa mustafaa maali anaa miliya cashruu buu odhan jiray beydkaasi waa beydka ay aadka dabadu la yaabaan faqid man casaytu alcaadilaati wasullidat calaa mustafaa maali anaa miliya alcashru dadku way wada caayaan buu leeyahay way wada canaantaan xoolihii baad bixisay me maxaad la hadhay maxaad ciyaalkii u reebtay saaun baa layleeyahay buu leeyahay ummaddii o dhan bay wada haysataa fiqidman horay ayaan casaytu u diiday alcaadilaat kuwanay wada canaananaya kuwii canaananayay soo rag ma ahayn naaguu ka dhigay caadilaat jamac maana tusaalin buu ka dhigay kolkaa wuxuu yidhi wuxuu hadday khayrka kugu canaantaan ragba maaha buu yidhi waa naago faqid man casaytu alcaadilaati wasullidat waxa lagu salliday buu yidhi calaa mustafaa maali maalkayga mustafihiisa mustafaha ma taqaana waa xulka maalkayga xulkiisana waxaa lagu salliday buu yidhi anaamiliya alcashru tobankayga farood unbaan ka karayn buri maalkayga tobankaygaa farood unbaa maalka qaadayo halkaa dhigaya buu leeyahy oo masaakiinta u dhiibaya amaawiyu inantii maawiye ahayday buu yidhi maa yugnii wax ma taro ma kafeeyo asaraau saruhu xoolo badnidu canilfataa inanka ninka xoolahan badani waxba uma taraan laakiin waxba ugama taraan kolkuu leeyahay maxay weeyaan idaa xashrajat yowman naftu kolkay halkan qarqarada timaado markay naftu halkaa timaado xoolihii badnaa maxay ku tarayaan oo wadaaqa bihaa nafta ay ku ku cidhiidhiyamo assadru halkan laabta kolkay naaftu halkaa nafta kolkay laabta soo mari kari weydo ee laabtaasi cidhiidhi ay ku noqoto maalkaagii badnaa muxuu kuu taraya wax alla wuxuu kuu taraya ma jiro buu leeyay ninkan inuu geerida aaminsan yahay ayuu tilmaamaya amaawiyu maa yugni saraa'u cani alfataa idaa xashrajat nafsan wadaaqa biha sadru daaqadaas mee faacilkeyg mee musnad ee xashrajad baan doonaya xashrajad mee musnadun ilayhigeegi xashrajad xashrajati nafsu weeyaan naftii musnadun ilayhiga ahayd baa xadfan macnaheegiina waa la garanaya ay idaa xashrajat nafsu yowman amaawiyu maawiyay maa yugnii ma kafaynayo asaraau maalka badani ma kafaynayo can ilfataa inanka kama kafaynayo idaa xashrajat kolkay timaado naftu halkan dhuunta yowman maalin uun oo wadaaqa uu cidhiidhyamo bihaa iyada uu ku cidhiidhyamo asadru sadriguna ay idaa xashrajat inafsu yowman weeyaan aw mutacaliqan waxaa laga yaabaa mutacaliq in la xadfo mutacaliqa waad garanaysaa naxwu mutacaliqoo laamka la kasriyo isagoo laamka la fadxiyo labadaba waa jiraan mutacaliq naxwu laa yus'alu lama weydiiyo ilaahay camaa yafcalu wuxuu sameeyo ilaahay yaa odhan rabbi ow maxaad waxaa u samaysay cid odhan kartaaba ma jirto wahum yus'aluun iyaga waa la weydiinaya maxaa inaga laweylayna weydiin waxay sameeyeen waa la iska xadfay camaa yafcaluun camaa yafcaluun baa kaa maqan camaa yafcaluun ta hore ayaa dee camaa yafcalu kugu jirto taa horaad uga qiyaasanaysaa aw jumlatan waxaa laga yaabaa jumlo idil in meesha laga dhex qaado oo jumlaba ay kaa maqan tahay macnihiina aad haysid haddana waa balaaqada kitaabkanay kamid tahay maxaa kamid a kaana annaasu dadku waxay ahaayeen ummatan waaxidatan ummad keliya ayay ahayn dadku way midaysnaayeenoo xaqa lagu midaysnaa asalku xaqa inuu ahaabad garanaysaa ummaddani xaqay ku midaysnayd fa bacaa allahu ilaahay unbaa soo diray annabiyiina nebiyiinta ilahay unbaa nebiyiinta soo diray ma kolkii nebiyiinta lasoo diray unbay ummaddu iskhilaaftay wa maya ummaddii way midaysnayd oo waddo keliya ayay haysay kaana annaasu ummatan waaxidatan fakhtalafuu markaasay ummaddu kala leexatay gaal iyo muslimu kala leexatay markay ummaddii kala leexatay ayuu fa bacaa allahu ilaahay usoo diray annabiyiin nebiyiin waddadii hore dib ugu celisa fakhtalafuudii baa kaa maqan fakhtalafuudii jumladii macnaheegiina waad haysataa lafdigeegiina wuu kaa maqan yahay kaana annaasu dadku waxay ahaayeen ummatan waaxidatan ummad keliya bay ahaayeen fabacata allahu ilaahay unbaa soo diray annabiyiina nebiyiinta dee nebiyiintu khilaafka ma keenine khilaafkaa nebiyiinta ka horreeyey ay fakhtalafuu way iskhilaafeen oo fabacata markaasu ilahay soo diray dee aw jumalan jumlooyin halkaa jumlo keliya xadfanayd soo maaha jumlooyin badan baa laga yaabaa inay meesha ka maqan yihiin ka qawlihi tacaala ilaahay qowlkiisaba weeyaan faarsiluunii idira soo maahay ninkii ru'yada nabiyullaahi yuusuf markii dee ilaahay dee ru'yada u furay sidii ninkii aynu garanayna ummaddeennan ka tirsanaa ibnu siriin waa ninkii isna ummaddeennan ru'yada ugu haystee bal kitaabkiisa dib ugu noqda waad yaabaysin tara cajab alcujaab kitaabkiisa ibnu siriin ibnu ibnu siriin waxyowga aadka culimadu ay ula yaabaan ibnu siriin iyo ru'yadiisa waxaa kamid a laba nin baa maalin u wada yimid bay yidhahdeen waa isku mar waxay yidhaahdeen mid wuxuu yidhi sheekh waxaan ku riyooday anigoo addimaye ka warran xaggaa u joogsuu yidhi intuu wejigiisa saa u eego guddan baad xajiyaysaa buu yidhi kii kale yidhi sheekh ana uu farxay oo ahaa xaj ba hadna laguu sheegayaa buu is yidhi sheekh anaan oo addimayaan ku riyooday warran buu yidhi xaggaa u joogsu yidhi tuug baad noqon oo sanadka gacantaa lagu goyn doonaa buu yidhi labadii nin markay sheekha ka dhaqaaqeen midna xajkii buu aaday midna tuug buu noqdo gacantaa la jaray sidii ugu kala sheegay saamiciintii goobta fadhiiday baa yidhi sheekh labada mid kastaaba wuxuu kuu sheegto un xaj e waa ku sidee bay yidhahdeen waa kan oo ilaahayna uu ku waafajiyey oo siday wax u dhacayeen un unbuu ku waafajiyey mid kastaba adin unbuu sheegtay ka warran kolkaasuu yidhi wejiga firaasaa jirta buu yidhi wejiga ruuxaan eegay buu yidhi kolkaa wejigii ruuxu weji saalixa kolkuu noqday adinna uu ku riyooday aayaddii qur'aankahayd baan u saaray buu yidhi waadin fi nnaasi bilxaj yaatuuka rijaalan eedaankii xajka kan wejigiisana cibaada iga muuqan weydayoo adinkii tuugadaan u saaray buu yidhi faadana muadinun baynahum ayatuha alciru inakum lasaariquun baan doonayaa adinkii tuuga kii baan u saaro dee wejigana kolkaa saddex qaybood waa ka yidhahdeen ru'yada waad garanaysaa baan u malaynaya ibnu siriin wuxuu nin lala yaabo nin baa maalin maalmaha kamid a waraaq buu u qoray ibnu siriin wuu la hadli kari waayey wuu sheegi kari waayey arrin baa ku dhacay wuu sheegi kari waayey markuu sheegi kari waayey wax kasta ayuu sheekha u yimid oo kolkaasi sheekh arrin waxa igu dhacay buu yidhi aan kuu sheegi kari waaye maxaan sameeyaa kolkaasuu yidhi hay sheegine waraaq yar ku soo qoro waraaq baa unidhi baan ku aqriye ana aqriyi doonee waayahay buu yidhi ninkan wuxuu ku riyooday xaaskiisii oo intuu jiifsaday saa intuu u jiifo orgi geesa waaweyn intuu kusoo boodo farjiga marna qaybka qaybtaa kaga taagayo marna qaybtaa u kaga taagayo waa arrin yaaba ninkani xaaskiisii bel buuna u tegin lamaba kulmin xataa wuu yaxyaxay wuu ka xishooday kolkaasuu waraaqdii waxuu garan waayo waraaqdiibu hoosu qoray dee kolkaasuu sheekh riyadaasaan arkee ka warran ibnu sirin wuu u yeedho alla dhib ma lehe maxaa kugu dhacay buu yidhi timaha hoose iyadoo maqas iskaga xiiraysa ayuu maqasku ku fakaday buu yidhi maqaskii baa kolkaa in jaray buu yidhi oo oo ku dhacay kolkaasuu ninkiiba intuu dhaqaaqay kolkaa kurbadii intay ka fududaatay ayuu xaaskiisii u tego bal iska warran buu yidhi beryaan kolkaasay tihi bil imaadan imana maxaa dhacay kolkaasuu yidhi bal horta adu iska warrano wallahi waa iska fiicanahay bay tihi laakiin in yar maqaskaasaa maalin kaga yar dhacay mooyaane ya ibnu siriin waa nin de waa aayad aayad ilahay adduunka usoo diray buu ahaa sheekh waad la yaabaysaa tacbiirka nooc buu ku ah nebi yuusuf nebi yuusuf so ilahay kuma manaysan waayo waa cilmi gaaraysa moogi tacbiirku tacbiiru ru'yuhu waa ka nebi yuusuf in badan lagu manaysanayo fa arsiluunii idira ruyadii kolkuu arkay ayuu yidhi war nin baan aqaanaa ruyada yaqaanoo fasire e bal idira fa arsiluuni bal ninkaa iidira buu yidhi arsiluuni saw maaha saw idira ma odhano ma codsan in loo diro yuusuf yuusufow ayuha sidiiqu ninkan runta badanow bal ru'yada noo fasiruun buu yidhi idira buu lahaaye saw kan yuusuf isla taagay yuusufuun ka warramaya muuna hadal badan ay udhexaynin fa arsiluunii idira saw maaha dee fa arsaluunii way idireen ilaa yuusufa yuusuf bay ii direen liastacbirahu ru'ya si ru'yada ya cafwan may fa arsiluunii idira weeyaan ilaa yuusufa yuusuf ii diray arsiluunidaa inoo qornay soo mahayn ilaa yuusufa dee ciddii loo dirayay bay ma sheegina ma garanaysaa ilaa yuusuf liastacbirahu si aan uga soo cabiro alru'ya ru'yada fa arsaluuhu way direen فأتاه وأيمد وقال له وحكو يري يوسف أيها صديق انت ما قري وامسا معنيه يجينا وين هينا معنيها دخل لكم جرو معنوه ماشي كما بحيا لا سocod hadii macnaha meesha ka baxaya aad kitaabka quraanka meelka ka dhacday macnihi cibaaradun ba hadana faa'iidinaysa waxaas aad arkay sidoo dhan cibaarada qoran ba macnihi faa'iidinaysa waxaas oo dhan way ka hadfin yihiin wa'lam waxaad ogaataa anna dawaaci liijaas iijaaska dawaacidiisa iyo kuwa u yeedha kasiiratun inay badan yihiin waxyowga iijaaska shuuxa ugu baaqaya way badan yihiin minhaa waxaa ka mid ah alikhtisaaru ikhtisaar hadalku markaad koobaysid وتسيل الحفظ كل كدونيسيد inaad umada xifdiga u fudaydisid hadal kooban baad kula hadli wa taqrib al fahm kulka fahamka u soo dhaweynaysid hadalka badani wax uu kala lumiya hadalka kooban baa la xifd ayaa la fahmaa wadayq al maqam maqamkani bay kulku xiriiri kugu yahay fursad haysanin wal wa'd kulka ruuxa wax u balan qaadaysid ma garin doontid si aad u oofin doontay hadal kooban dheh wal waciid kulka ruuxa u hanjabaysid hadal kooban uun dheh waayo hadalkaas ka wareerinaya kooban oo hanjabaadaadii ayuu boqol wada la kala maraya war macay saas uu ku cadaabi war masaakal uu ku cadaabi isagoo cadaabba u sii dhamaaday ayuu ku imanaya kaasi haddaan hadal kooban un tidhaahdo si alla si uu fasirto ayaan la garanayn wa tawbiikh markaad wax canaananaysid wa rasaa'il istikhraaj al-kharaaj markii gibirka oo kale ummadda laga qaadayo waraaqahan yaryar ee gu- gibirka juwanta lagu jaro waraaqaha yaryar wadda cashuurta imika kuna imika ay u isticmaalaan hadal kooban oo cunwaankii meesha ay ka socotay iyo cidday ku socotay iyo taariikhda looga baahan yahay waayo waxa intaasaa ku filan tarhiib intaasaa ugu filan hanjabaadba uma baahno intaasaa tarhiib ugu filan wa jibaayat alamwaal xoolahan lasii ururinayo jibaayada waxaa loo yaqaanaa xoolaha laga ganacsado ee lasii ururinayo oo inagii horay kitaabkeena kale ku marinay balaaq alwaadixada warasaa'il almuluuk boqorradu waraaqaha ay qorayaan fii awqaati alxarbi marka dagaalka lagu jiro ila alwulaad dadka wulaadda ee ciidamada haysta ayuu kala qorayaan boqorradu waraaqaha markaa dagaalka ay qorayaan hadal badan si aan looga fahmin hadday waraaqdaasi cadowgaaga gacanta u gasho tafaasiil badan yuuna kaa garanin hadal duuduuban unbaa unbaa loo qoraa hadalkaa yaraa duuduuban isaguna waa fahmaya adna waad fahmaysa cadowgaana wax badan kama fahmayo waayo idinku waa si- waa- warkaa meel idin joogay dee wal ama awaamir marka awaamirta la bixinayo wanawaahi iyo nawaahida almalakiyati boqortooyada kasoo fulaysa awaamirta iyo ma- iyo nawaahida boqortooyada kasoo fulaysana hadal kooban wa shukri calaa nicam kolkii nimcada aad ku shukriyey sida nimco badan lagu siiyo dee halkaad kaga shukriyey sida khayr allah ku siiyo wax badan baad ii dhiibtay maxaa kaaga filan waxaa kaaga filan maadaamuu ilaahay abaalka bixiyo dee ilaahay baan kugu daayey ya wax la- wax hadal badanba waa lagaaga filan yahay markaad shukri doonaysid almabxath athani intaasi waa iijaadka iyo waxyowga keensada dawaacida keensata dawaacidiibu intaa inoogu soo ururiyey almabxath athani fi lidnaab waaqsaami idnaabka iyo qaybaha uu ka koobnaanayo ayuu doonaya idnaabku waa hadalkii badnaa alidnaabu idnaabku ziyaadatu lafdi lafdiga oo la ziyaadiyo weeyaan cala almacnaa macnaha laga ziyaadiyo idnaabku waa lafdigoo la kordhiyo macnaha laga kordhiyo lifaa'idatin laakiin haddii ligayri faa'idatin tahay ceeb weeyaan balaaqada ma noqonayo aw huwa idnaabku taadiyatu lmacnaa macnaha gudashadiisa weeyaan bicibaaratin lagu guto zaa'idatin ka badan can mutacaarifi alawsaad dadka awsaadda ee dhexdhexaadkii waxay isla yaqaaneen lifaa'idati taqwiyatihi faa'idada taqwiyadii iyo xoojinta ah ayaana sidaa loo samaynaya iyo tawkiidihi tawkiidkiisa naxw rabbi inii wahana alcadmu minii washtacala alra'su shayban waan gaboobay buu doonayay inuu yidhahy ay kabirtu rabbi inii kabirtu kabirtu buu doonayay inuu yidhaahdo waan gaboobay eeg mataqaanaa midna kabura baa la yidhaha midna kabira baa la yidhaha waxay ku kala duwan yihiin mataqaanaa markii da'da laga hadlayo kabira baa la yidhaha kabira oo kabira wuu gaboobay oo da' buu noqday weeyaan haddii kabura la yidhahdana waa macaanida ma- cadhadoo kale kolkaad leedahay cadhadu way weynaatay cadhadu ma da' bay gaadhaa cadhadu way weynaatay waxaasaa weynaatay kabura kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun laakiin kabira kolka siniga kabira baa la isticmaalaa ficiliyo fucula bay kala yihiin haddaba waxaa jira ninkani waan gaboobay inuu yidhaha buu doonayay ilaahayo waan gaboobay inuu yidhaha kolkaa muxuu yidhi rabbi inii wahana alcadmu ilaahu lafihi bay way daciifeen lafihi way daciifeen minii aniga xaggayga lafihi way daciifeen maan la garanayn inuu gabow yahay uu kasii daruuna wuxuu yidhi uu hadalkii unbu sii dheereeyo washtacala alra'su shayban ilaahu timihiina way ololeen ololkani waa ciradii kolka eeg waad aragtaayo idnaab baa ku jira waan gaboobay unbaa looga baahnaa hadal kooban oo intaaya idnaab buu sameeyo idnaabkan daacibaa keensada xabiibka ninaad jeceshahay haddaad la kulantid oo dariiqaa kula kulantid maad jeclaysanaysaa si deg dega inaad isku dhaaftiin kolba sheeko yar baad soo xusuusan sow maaha haddaad hadal yaroon saaba ahayn haysayna hadalkii baad cibaarooyin dhaadheer ku gudanoo war hebelow horta waxaan ku idhi heedhe eg hebelow hebelow maa loo baahnaa hebelow maa loo maad u warrantiduun hebelow waa ogaan waxa kula sii yar jooga weeyaan wakti baad ka sii yar qaadanaysaa hebelow waxaan ku idhi hea idhe waxaasoo dhan wax loo baahnaa maaha wakti baad doonaysaa xa- axibadu markay kulmaan wakti badan si ay iskugu qaataan baa hadalka la yar jiib jiidaa ilaahay buu jeclaayo ilaahay maadaamood iminka fursad u heshay inaad la hadashid buu yidhi hadal kooban oo ilaahu kabirtu unaha odhanine hadalka yar dhaadheere in badan ilahay aad lasii hadashide rabbi inii wahana alcadmu minii washtacala ara'su shayban ay kabirtu weeyaan faidaa lam takun haddayna ahayn fi ziyaadati ziyaadada dhexdeeda faa'idatun faa'idaba haddayna fa- ziyaadadu faa'iido lahayn yusama waxa lagu magacaabaa tadwiilan tadwiil tadwiilku waa ceeb waa goorma laakiin idaa kaanat iziyaadatu ziyaadadu kolkay tahay hayra mutacayanatin minad minadan la garanayn haddii ziyaadada aan la garanaynin eeg ziyaada meesha way taallaa waana biduuni faa'ida ziyaadadana lama garanayo kolkaa maxay odhanaysaa waa tadwiil baa lagu magacaabaa wayusama xashwan baa la yidhaahdaa in kaanat iziyaadatu mutacayina haddii ziyaadada xarafkay tahay la garanayana inay meesha ziyaada ku jirta waa la garanaya biduuni faa'ida ah xarafkay tahayna waa la garanayay kolkaa xashwi baa taana la odhanaya labaduba waa ceeb fatadwiilu tadwiilku ka qowli cadiy bni cadiy bnu cabaadi fi- cadiy bnu cib- cabaadi waa nin isaguna cajiib ahaa weeyaan cadiy bnu cabaadi waad garanaysiin baan umalaynaya maalka almaalu fi sabiili alcirdi qasiide la yidhaha buu lahaan jiray gabay dheer oo la odhan jiray ninkani wuxuu ahaa nin maalka meel adag kaga soo hadhay isagii xasan binu thaabit ayaa maalka isku qayb isi iyo isku mawqif ka qaatay iyo adduunyada kolkay ka hadlayeen kolkaa cadiy bnu cabaadi nin cajiiba buu ahaa keliya caan wuxuu ku ahaa khamrada khamradaa loo yaqaanay ma ahayn laakin de waa jaahiligii weeyaan jaahiligii weeyi jaahiligii iska dhaafo ummaddeena inay warkeygii bay khamrada xalaal ahayd kolkaa ninku waa khamriile kolka la yidhaha dee ceeb way noqonaysaayo ummaddiisii wax ka yar baxsan oo xataa berigaa hore dee ragga ragga iyo khamrada way iska daynayeen abubakar weligii khamre afkama saarin waad ogtahay laakiin haddana dee sharciyadii hore mayn xarimaynin iyo xataa keenanaan xarimayn ood garanaysaaye in kaanat iz- eh, fatadwiilu tadwiilku ka qowli cadiy bni cabaadi oo kaleba weeyaan fii judaycat alabrash abrash judaycat alabrash nin baa la odhan jiray judaycat alabrash ninkaasuu gabay u tiriyey ninkan islaam baa dishay zabaan la odhan jiray islaantaasi boqortooyey dhaxasho aabbaheed bay ka dhaxashay markay aabbaheed ka dhaxashay ninkan ay malaha ka baqaysay oo dee inta badan dadku kolkii dawladdu ay cagaheega isku taagayso dadka dhibka badan waa la iska fadhiisiiyaayoo jagooyin iyo meelaha loo magacaabaa islaantaasi kolkay aabbaheed taladii kala wareegtay waxay istii malaha judaycatul abrash waa ku is- uu kaa wareejin doonaa arrinka waxay tidhi judaycow bay tidhi waynu isguursanaynaa raalli ahow oo ballan bay iga tahay bay tidhi inaynu isguursane adigu iska kay suga bay tidhi intaan dawladda inoo fadhiisinayo iyo boqortooyada waayahay buu yidhi run buu mooday nin aad u adag bu ahaa kolkay dee ba si fiican gacanta ugu qabatay ayay u yeedho si cad intay u qabatay u gowracdun bay haragga ka siibtay haraggun bay ka saartay sidii si wax loo dilo sida uxun bay u dishay kolkaa cadiy ibnu cadiy eh, cadiy ibnu cabaadi ninkan ayaa gabay u tiriyey muxuu yidhi waqadat iladiima liraashihayhi waalfaa qawlaha kadab- kadiban wamaynan wuxuu yidhi waqadat aladiim taqdiid bay ku samaysay waa jeexid way jarjartay waqadad way jarjartay aladiima haraggii bay jarjartay liraashihay liraahishayhi ilaa raahishayinka waa laba xidid oo halkaa ku jira eh, xagasha ilaa raahishayinka labadii xidid ee halkaa laga gaadho ayay haragga sii siiba sii sii jarjaraysay buu leeyahay haraggiisa ninkaa waalfa kolkaasuu isna yaqiiniyey qawlahaa hadalkeegii hore ee waynu isguursanaynaa ahaa kadiban been iyo wa maynan been inuu yahay hadalkeegii hore inuu been ahaa ayuu markaa u yaqiiniyey buu ku yidhi kadiban wa maynan kadibkiiyo maynku waa isku macna saw maaha waa ziyaada mayna meesha olin kadiban wa maynan labadu waa been iyo beenuun waa ziyaada faa'iidana ma jirto dee loo keenay kadiban waalfaa qawlaha kadiban wamaynan وقدت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا markaasuu qowlkeygii ku ogaaday been iyo been buu ku leeyahay labadan kadibka iyo beenta muna midi muna muna midi mutacay muna zaa'id ahayn laakiin ka zaa'idka iyo kadibka mise waa maynka lama kala garanayo midan la mid zaa'ida lama garanayo maxaa sababay wowga xarful cadafkiihi ma keensada maxay tartiib dee ma keensan jirin kadibka iyo maynka mid alla mid zaa'ida lama fahmayo maxaa sababay wowgan xarful cadafka iskugu cadfan baan tartiib keenaynin kolkaa mid inuu zaa'id yihun baa la gartay haddaba tarkiibka haddii xaraf zaa'ida laga helo una mutacayin ahayn oon dega toos loo garanayn midkuu yahay tadwiil muuna ahayn tadwiil weeyaana waa bilaabalaaqa baydkiisaasi falmaynu iyo walkadibu bimacnan waaxidin waa macno keliya walam yatacayan ma caynoobin azaa'idu ka zaa'idka ah minhumaa labadoodaasi lianna alcadfa cadafka bilwaawi wow la- wax laiskugu cadfa laa yufiidu ma faa'iideeyo tartiiban tartiib ma faa'iideeyo walaa tacqiiban ma faa'iideeyo walaa maciyatan toona ma faa'iideeyo tartiib iyo tacqiib iyo maciyo toona ma faa'iideeyo waa wowgu waad la socotaan walxashwu xashwiguna waa kolkii ziyaadadu mutacayinka ahayd ama garan ka qowli zuhayr ibnu abi sulma zuhayr ibnu abi sulma waa nin cajiiba buu ahaa ninkani zuhayr ibnu abi sulma waa ka cabdibaan sucaada ninkii lahaa aabihii weeyaan waa qoyskaasi siday u dhanaayeen rag iyo dumar wada gabayaabay ahaan jireen kolkaa zuhayr nin welibana calaaqo fiican lalahaa buu ahaa diintii berigaa jirta jaahiliga waayo waxaad garanaysaa inta badan sanamkiiyo xaggan aad uma xusi jirin waa kay aad garanaysa ee inta badan dhaarta iyo beyidka iyo inta badan waa kay odhan jiray waxaan ku dhaartay beyid baan ku dhaartay ya daafa xawlahu rijaalu min qurayshin wajurhumin markuu bey cajiib gabagii cajiibka ahaa markuu tirinayay cumar bin khataab mar alla markuu ninkan xusuusto wuxuu odhan jiray saaxibu man waman buu odhan jiray saaxibu man waman waad garanaysay waayo aad buu la yaabi jiray cumar wuxuu odhan jiray ninka haddaan soo gaadho maamulka waan u dhiibi lahaa buu odhan jiray abyaadiisa xikmad baa ka buuxday nin xakiim oo xikmad leh oo dee saad garanaysa aad yaabaysa dadka si ugu kala gar qaadayo cabas iyo dubyaan dagaal u dhexeeyey afartan sano socday raggay iska laayeen afartan sano dagaal socday ka waran oo seef lagu dagaalamayo oo boqol boqol inta iskalaan mooyaan wax dhulka galaya raggan kale leexanayn welibana odan maqlayn hebel baa jab iyo hebel baa orday toona waayo jaahilkii waad garanaysaa rag baqdinta yaqaanayba ma ahayn ninka kolkuu horka cadowgiisi oo halka seef soo sita oo xataa iska lugaynaya isna faras u haysto faraska uu kaga dheerayn karaa laakiin wuxuu odhan jiray taariikhda liiga qori maayo inaan beri orday wuu sugi jiray seeftan buu sugi jiray bartaamuu ku sugi jiray hadda waa run kolka waynu garanaynaayo raggaasi geeridaba kama baqi jirin afartan sannadood dagaalkii socday ayuu nin laba nin haram ibnu sinaan iyo nin kale ayaa dhiiggii bixiyey afartan sannadood dagaalkii dhacayay labada qoloba dhiiggoogii bay bixiyeen waxaan filayaa dubyaan bay ayay ayay ka tirsanaayeen labadooduba xaajigani goobtuu joogay markuu ogaaday dee waa kii gabayga dheer u tiriyey aadka haram ibnu sinaan buu welibana si cajiiba usii tiriyey waa kii ka dhigay waxaan la arag oon la maqal buu ayuu ka dhigay ninkani haram ibnu sinaan wuxuu ku dhaartay haddii uu ninkani isoo mara buu yidhi waa zu- waa waa ka waa zuhayre hadduu isoo maraba uu islaamaba salaamu calaykum ba hadduu yidhaah wax alla waxa xoolaan hayoo dhan waan u dhiibayaa wuu tuuli jiroon markuu dee zuhayrkani xoolihii odaygaa wada qaatay ayuu berigii dambe xishoon jiray kolkaasu markuu rag ku soo baxo haram uu ku jiro wuxuu odhan jiray cimuu sabaaxan ilaa ilaa ilaa haraman wasayidakum istafnaytu buu odhan jiray wuxuu odhan jiray waad salaamantihiin ninka harama mooyaane haram maad macaysaa maye waaba boqorkiini iyo ogaan baan uga soo reebay buu yidhi salaanta haddii uu cimuu sabaaxan oo wada jir ay yidhaahdo odaygani wuxuu xoolahayo ayuu u dhiibayaa haddana iska ilaalin jiray kolkii dambe cumar bu- cumar bin khadaab ina haram ayuu maalin maalmaha kamida u yeedhay kolkaasuu yidhi war bal aabbaha wixii loo tiriyey noo sheeg kolkaasuu gabay dheer u tiriyey kolkaasuu yidhi alla muxuu idin ammaanay buu yidhi dee ninkaasi waa zuhayr ibnu eh, ibnu abi sulma weeyaan muxuu idin ammaanay buu yidhi kolkaasuu yidhi aabbahayba muxuu xoolo siiyey ya aabbahayba muxuu xoolo siiyey maadan garanayn buu yidhi cumar wuxuu uga jawaabay wuxuu aabbahaa bixiyey wixii aabbaha uu bixiyey wuu dhammaaday oo iminka xoolihii aabbaha meelay yahliin ma jiraan laakiin wixii aabbaha lagu ammaanay ilaa qiyaamada waa la aqriyayaa ee ka warran buu yidhi ninkani nin cajiiba buu ahaa wuxuu leeyahay walxashu ka qowli zuhayr ibnu abi salma waba weeyaan waaclamu cilma alyawmi waalamsi qablahu walaakinanii can cilmi ma fii gadin cami wa wuxuu yidhi wa aclamu waxaan ogahay cilma alyawmi wixii maanta yaallo waan ogahay buu yidhi maanta iyo wixii war ah waan hayaa buu yidhi waalamsi qablahu shalaydii ka horraysiinay warkeegii waan hayaa buu yidhi walaakinanii anigu can cilmi ma fii gadin waxa berri dhacaya cilmigeyga camin waan ka indhala ahi buu yidhi dee faaliye ma ihi buu leeyaho taa ilaahay unba og wixii berri dhacaya cilmigiisa ilaahay unba og halkan waa halkay naxwiyiintu ka qaateen ficilku saddex qaybood inuu yahay maadi iyo mudaaric iyo amar kolkay luqawiyiinta u deliishanayaan dee raggii ragga ahaa beydkanay soo deliishadaan cilma alyawm waa xaaligii walamsi qablah waa maadigii walaakinanii can cilmi ma fii gadin cami waa mudaaricii cilmigu saddexdaa qaybood ka kooban yahay iyo aayadda qur'aanka labadaba way u deliishadaan ilmuhim waxaynu u jeednaa amsi shalay iyo qablahu labadani mayna isku macno ahayn shalay wal amsi shalay shalaydii hadda qablahu maanta kasii horreysay shalaydu mayna wax maanta ka horreeyuun ahayn weligeedba mayna haddii shalay la yidhahdo mayna wax maanta ka horreeya ahayn mise waa wax maanta ka dambeeya waa wax maanta ka horreeyuun zaa'id baa meesha yaala waana mutacayin waa maxay zaa'idka mutacayinkiihi waa qablahuda weeyaan waxaynu dareennay halkaa inuu haddaba yaallo maxaanku idhahdaa xashwi wixii la odhan jiray وكل مد كستو من الحشو حشوية وتضويله معيب عيب ليه في البيان بلاغة وكلاهما مد كستو من معزل وكفقيه عن مراتب البلاغة بلاغة مراتب تداد وكفقيه بكلية معزل من الكفق بكسقيه واعلم واحد قاتا أن الدواعي أن الدواعي لإطناب إطنابك كو ويرية كثيرة تموي بدنيهن هذا بقى إطنابك ما لها لوبة هين هي وحاو يرية هين ناشي دواعي لإطنابك وي بدنيهن منها waxaa ka mid a tahbiitu lmacnaa macnaha oo la sugo wa tawdiixu lmuraad ujeeddada oo la sii caqayaxo wa tawkiidu tawkiid wa rafcu libhaam ibhaamkii oo saray loo qaado la rafciyo wa isaaratu alxamiya qiirada oo meesha laga kiciyo iyo wagayru dalika waxaa waxaan ahayn waxaasoo dhan ba idnaab baa loola yimaadaa markaad doonaysid inaad laba reer isku dirto hadal kooban layskuguma diro waxaa la sameeya hadallo dhaadheer ya baroordiiq dheer baa loo sameeya markaad doonaysa sidaad garanaysa waxa uu inoo sheegayo macnahan meesha yeela inaad sii qayaxdo hadal kooban dee ma qayaxayo hadalla waad usii dhaadheeraynaysaa inaad wax tawkiidin waxaas oo dhan wa aqsaamu litnaabi kasiira idnaabka aqsaamtiisu aad bay u badan tahay minhaa waxaa ka mid a dikru lkhaasi khaas baa la sheegaa bacdalcaami caamka kadib inta horta caam la sheego ayaa maxay laga dambaysiinaya khaas caamkii ka mid ahaa ka qowlihi tacaala waa ilahay qowlkiisa xaafiduu ilaaliya cala salawaati shanta salaadood so cala salawaad oo shantii salaadooda maaha wa salaati alwustaa salaada dhexda ku jirtana ilaaliya salaadaa dhexda ku jirtaa shanta way ka baxsan tahay miyaa ma lix salaadoodba may e shanta salaadoodun bay ka mid ahayd haddaa maxaa gaar loogu qabtay dee shanta sala- cala salawaad waa caam wa salaati alwustaana waa khaas kolkaa ujeeddadu waxa weeyaan waxa laisku baraarujinayaa kan khaas ihi inuu kuwa kale ka fadli badan yahay waayo laba jeer buu sheegan yahay mar caamkuu ku jira oo cala salawaad kolka la yidhah dee isna salawaadkan la ilaalinayuunbuu ka mid yahay wa salaati alwustaa kolkaa tidhahdana maxay wa salaati alwustaa kolkaa tidhaahdana dee si gaar ah unbaad usi tilmaantay wa salaati alwustaa minhaa waxaa ka mida dikru lkhaasi khaaskoo la sheego bacda alcaam ka qowlihi tacaala ilahay qowlkiisaba weeyaan xaafiduu ilaaliya cala salawaati salaadaha iyo wasalaati lwustaa salaaddii wustada ahayd wa faa'iidatuhu ujeeddadiisuna atanbiihu baraarujin weeyaan calaa fadli lkhaasi khaaska fadligiisa laisku baraarujinayo xataa kaanahu waxba laga dhigaya lifadlihi fadligiisa aawadii iyo warifcatihi sarrayntiisa aawadeed juz'un aakharu qayb kale inuu yahay muqaayirun oo ka duwan limaa qablahu wixii ka horreeya inuuna salaadahaba ka mid ahayna wax gaara uu yahay oo kalaa laga dhigaya waad ogtahay nin baa laba shay kaa qaaday labada shay waaba mobil ba ka soo qaad laba mobil buu kaa qaaday mid baa qaali ah midna waa bilaash waa iska jaban yahay waxaad tidhi hebelow tuugtaa jirta dee aad ba hallaha u xadaa labadaa mobil ilaali labada mobil ilaali oo welibana baa tidhi nookiga nookiyaha ka nookiga sii ilaali baa tidhi kolka nookigu muna labadii horun ka mid ahayn laakiin malaha uu ka yar qaalisan yahay oo si gaara isaga ilaalintiisa sii libin laa baa lagu leeyahay oo ka sii badi wa minhaa waxaa ka mid a dikru lcaam caam baa la sheegaya bacd alkhaas waa tii hore cagsigeed khaaskaa la horraysiinaya haddana caam baa la sheegaya ka qowlihi tacaala ilahay qowlkiisaba weeyaan rabbi rabbiyow ikfir lii ii dhaaf aniga weeyaan waliwaalidaya labadayda waalidna u dhaaf waliman dakhala beytiya ciddii gurigayga soo gasha mu'minan isagoo ilaahay rumeeyeyna u dhaaf sow lama odhan sow saddex qole ma sheegin sow isaga iyo labadiisa waalidaya ciddii guriga ehelkiisaasaba ma ma tilmaamin saddexdaa ilaahu u dhaafun buu yidhi wuxuu ka dambaysiiyuun welilmu'miniina waalmu'minaat ilaahu mu'min kasta iyo mu'minad kastana u dhaaf iyagu mayna mu'min iyo mu'minaadda soo gelaynin mayna kamid ahayn way gelayaan kolkaa intuu khaaskii sheegay ayuu caamkii ka dambaysiiyey wa faa'idatu faa'idadiisu shumuulu baqiyati alafraad afraadda inta soo hadhay inuu shamliyo weeyaan iyo walihtimaam welibana uu ihtimaam bilkhaasi khaaska loo ihtimaamayo loo qastayo lidikrihi sheegiddiisaana loogu ihtimaamaya taaniyan mar labaad la sheegay fii cunwaanin caamin magaca caamka isagoo ku hoos jira bacda dikrihii intii la soo sheegay kadib awalan marka koobaad fii cunwaanin khaasin magaciisii gaarka ahaa rabbi ikfir lii intii ya-daadii yaradeed isku soo sheegtay eede magacaaga ku gaarka aad isku soo sheegtay ayaa haddana magacii caamkaasi soo hosgelisay welilmu'miniin ahaa laba jeer baad isku ducaysay mar gaar baad iskugu ducaysay waa rabbi rabbi ighfirli marna mu'miniintana adaad soo gelaysaa rabbi welilmu'miniina kolkaa tidhah dee adna mu'minuun baa tahay laba jeer baad kolkaa isku ducaysay waad aragtaa wa minhaa waxaa ka mid ah alidaaxu idaax oo bacda alibhaam ah kan in badan baynu soo sharaxnay idaax bacda alibhaam shay baad ibhaaminaysaa yood qarinaysaa kadibna waad idaaxaysaa yood qayxinaysaa waa su-aashii aynu lahayn cawka yaqaana ee maalinka dhaweydaynu cawka ku tilmaaminay weeyaan wa minha aliidaaxu bacda alibhaam wa litaqriiri almacnaa macnaha in la sugo fii dihni saamici saamica dihnigiisa lagu sugo bidikrihi sheegiddiisa maratayni laba jeer la sheego maratan mar calaa sabiili libhaam kiyo ibhaam iyo walijmaal ku jira ayaa la sheegaya ibhaamku waa qarsooni kiyo qarsoon baa mar la sheegaya wa maratanna calaa sabiili tafsiil si tafsiil iyo waliidaax caddayni ay ku jirtaa loo sheegaya ka qowlihi tacaala waa ilahay qowlkiisa waqadaynaa ilayhi waanu uxukunnay dalika alamra baanu uxukunnay wuxuu ahaa luud soo ma ahayn waqadaynaa ilayhi dalika alamra amarkaasaanu u xukunnay amarkaas lama garanayo noocuu yahay ma arkaysa amarka la siiyey ummaddiisii baa la leeyahay dee waa la halaagaya nooca laakiin in ummaddaa wax loogu xu waxa loo xukumay luud lama garanayo xaasilka amarkaasi waa yar majuul waa la caddeeyuno waxa la yidhi un ana daabira haaulaa kuwa cidhibtooda maqtuucun waa la jaraya musbixiin kolkay waa beriisanayaan dhulka lala jaraya kuwa tani mayna wixii loo xukumay sii caddaynaynin wixii loo xukumay laftarkiisa unbay sii caddaysay waad aragtaa waad aragtaa faqowluhu ana daabira haaulaa'i tafsiirun waa tafsiir iyo wa tawdiixun qayaxid lidalika alamra amarkaada ilahay leeyahy waqadaynaa ilayhi dalika alamra ayaa lasii qayaxaya wa faa'idatuhuna tafkiimu shani lmubayan ka la caddaynaya shanigiisa ayaa la weyneynaya wa tamkiinuhu waxaana si fiican loogu makaminaya fi nafsi nafta siyaadata tamakunin tamakun welibana siyaada ah oo dheeraad leh ayaa nafta lagu makaminaya wa minhaa waxaa ka mid a atawshiicu tawshiica ma taqaanaa lafdi musanaa ayaad kalaamkaaga ugu dambaysiinaysaa musanihii kalaamkaaga aad ugu dambaysiisay ayaad laba mufrad ku fasiraysaa laba mufrad baad xagga dambe kaga sii fasiraysaa waa musanaad sheegaysaa laba mufradoo fasirayana waad sii hordhigaysaa wa minhaa waxaa ka mid ah tawshiic وهو توشيع أن يؤتى إن لي ماد ويان في آخر الكلام كلام كآخر كيسة بمثنى مثنى للا إيمانيا مفسر لفصير أيوه بمفردين لما مفرد لغو فصير أيوه ليرى سي لو أغادو المع... سي ليرى سي لو أركو المعنى معناها سي سورتين لوا صورة لوا در إساقو حلان يخرج فيهما وابحيا من الخفاء بكبحيا المستوحش أي عدلضاهي إلى الظهور بأبحيا المأنوس إلي وهشنجي نحو العلم علماني علم قوام حيوين نري علمان صوماها maan kalaamkii musanid loogu dambaysiinin cilmu alabdaani wa cilmu aladyaan cilmaankii maxaynu ku fasirnay cilmu alabdaan yashiibu ibnu aadam wa yashibu macahu khaslataan sow nebigu khaslataan uguma dambaysiinin muxuu yidhi haddana alxirsu maxaa laga dambaysiiyey xirsigii iyo maxay tii kalena xirsigii maalka la xirsinaya wa tuulu lamal xirsi iyo tuulu lamal waa cajiib dhima dambaysidunbu ninka odaygihi sodanaya ninka odayga ninka odaygiiyo ninka dhalinyartaas oo ismay dhalinyarta adduunyada imika soo socota odayaasha kale xajecla xun marka wuu ciraysanayaa laxajecladiina markaan bay dhalinyar noqonaysaa waad aragtay wa minhaa atakraar takraarkaa ka mida wahwa dikru shay shaygoo la sheego weeyaan maratayni laba jeer aw aksara wax ka badan liaqraadin ujeedooyin baa loo sheegaya alawal qaradka koobaad ataakiid waa shayganoo la siiyey tawkiidinayo ka qowlihi tacaala kalaa sawfa taclamuun kalaa ka jooga e sawfa taclamuun gadaal baad ogaan doontiin kalaa uma kalaa ka joogae sawfa taclamuun waxa waad ogaan doontiin kalaa ka joogae low taclamuuna haddaad ogtihiin cilma alyaqiin low taclamuun iyo taclamuuna iyo sawfa taclamuuni mayna mukarar ahayn waa la soo celceliyey ujeeddada laga leeyahay waa tawkiid ilahi wuxuu tilmaamaya qiyaamada iyo wax la arki doono wa ka qowlihi tacaala ba weeyaan fa ina maca alcusri cusriga miciisa waxa ahaday yusran fudayd ina maca alcusri cusrigii miciisa waxa ahaday yusran fudayd labaad halka culaysba laba yusri buu leeyahay waa ka yidhahdeen man ishtadat bihi albalwaa إذا اشتدت بك البلواء ففكر في ألم نشرح فعسر بين يسرين إذا فكرته تفرح هطي دباتك هايسو ألم نشرح هون كفكر بوي لنكاسي إذا اشتدت بك البلواء ففكر في ألم نشرح فعسر بين يسرين إذا فكرته تفرح وعسر لبا يسري ودحيا هل عسري أو لبا يسري ودحيا كور بينما مياد فهمي سين إمك أهل بلاغاتهيني إمك عسري كلية لبا يسري ودحيا مياد فهمي سين إذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح فعسر بين يسرين إذا فكرته تفرح كما يقع وضركتا عسر قمونا لبدا آيادات لبا ميلوت كوكرا شاقنين يسر قمونا لبا ميلوت كوكرا شاقنين ما حينو عسر قميدون وكسوا قادن قاعدة جرتا أهل بلاغض وأي شاقان وحوي قاعدة داسي شيء هدي لبدا شير بألقوة وإسكو شيء كلية شيء هذا دركت لبدا شير ألوة وإسكو شيء كلية هذا جاءني الرجل نمبا إيمت فأكرمت الرجل soo labadaba al ma wato nin un baa iyimid oo ninka laftiisii un baan maamuusay laakiin haddaad mid al shaka dayso oo ti labadaba haddaad al shaka dayso o tidha jaaanii rajulun fa akramtu rajulan laba nin bay kala noqonayaan jaaanii rajulun nin baa iyimid fa akramtu rajulan nin kalena waan maamuusay kan iyimid mahay ku kalaan maamuusay kolka eeg markii labada shay ayna al wadanin shayga keliyi markuuna al wadanin waa laba shay buu kala yahay markuu al labada jeerba watana shay keliyu wada yahay cusrigu muxuu labada jeerba wataa cusrigu sow labada jeerba al ma wato waa waaxid sow maaha yusriguna alma wato laba saw maaha kolka halka cusriba laba yusri ninkaa gabyaya muna kolkaa inaga balaaqo badnayn ya inaga balaaqo badan yahay waayo isagu wuxuu fahmay cusrigii asha watay inuu mid yahay labada jeerba yusrigii bilaa asha ahaana inuuna asha wa inuu inuu inuu laba noqonayo fa ina maca alcusri cusriga miciisa waxaa ahday yusran fudayd weyn welibana nakiradani waa cajiib ina maca alcusri cusriga miciisa waxaa ahday yusran yusri kale oo haddana sii weyn hadday balaaya kugu dhacdo caafimaadka ilahay kula bilaabaya in la socoto ya dee kolun dhibaata ay kugu dhacdo rijee laba laba laba farxadood rijee oo waaweyn saasaa ku agtaa le athani ka haanigihii tuulu lkalaam hadalkoo dheeraada weeyaan lianlaa yajii'a si uuna u imanin mabtuurankiiyo xagga dambe go-an oo laysa lahu ayna u ahayn dalaawatun wax quruxihiba da'da waa la fadxin karaa oo dalaawa baa la yidhahda waana la damiya oo dulaawa baa la yidhahdaa hadalkaa la yar dheeraysiin hadalku hadduu dheeraado hadalku hadduu dheeraado